ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
way ku hamiday macnaha doontay inay u soo jiidda falka xun ee sinnada qurunka ah isaguna wuu u liici lahaa aayaddani ma muujinayso oo lagama qaadanayo in yuusuf calayhi salaam ku hamiyey inuu xumo la fala haweentan waxaanse shaki ku jirin in hadduusan alle ka xafidin fitnadan weyn uu ku dhici lahaa dembiga afoosha xun isaguna wuu u liici lahaa hadduusan arki lahayn xujada cad ee rabbigii sidaas waxay ahayd si aan uga duwno xumaanta iyo foolxumada wuxuu ka mid yahay addoommaha yaga daacadda ah